wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dowlada jubbaland mudane cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ka furay shir wadatashi ah oo ku saabsan qorshaha horumarinta jubbaland ee shanta sane ee soo socota shirkan ayaa waxaa sidoo kale kasoo qaybgalay agaasimaha guud ee wasaaradda gudoomiyaha dallada bulshada rayidka ee jubbaland maamulka degmada dhowble iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha degmada dhowble mudane xasan cabdixaashe oo daafure kulanka ayaa wasaaradda qorsheynta ku ammaanay barnaamijkana keentay degmada islamarkaana ah ay ka faa'idaysan doonaan marka dowladdu meesha waxa ka qorshaysa waa wasaaradda marka aad aan ogaano wixii nu maanta aan ku darsano input mataqaanaa fikra waa muhiim innagana magaalada waxa ka rabaa saasoo kale haddii la yidhahdo mustaqbalka innagu haddaynaan gaadhin ilmaha dhalo waxaa la rabaa magaalo qurux badan oo la qorsheeyey jidadkeedii dantii guud mataqaanaa
geesta kale bulshadii kasoo qayb gashay kulanka ayaa soo dhoweeyey qorshaha horumarinta dowladda jubbaland ee shanta sane soo socota magacaygu waa maxamed tube sahal jooga degmada dhoobley waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo maxaan ku dhahdaa u bogaadinaynaa qorshaha ay wado wasaaradda qorshaynta aad iyo aad baan u bogaadinaynaa waxaan uga mahadcelinaynaa dowladda goboleedka jubbaland oo barnaamijkaasi aad iyo aadah isugu hawshay aad baan u soo dhoweynaynaa soo dhowaadaan leenahay raxiim magacaygu waa cabdifataax cali faarax waxaan ahay guddoomiyaha dalladda bulshadeedka jubbaland waxaan ka mid ahaa kuna faraxsanahay inaan ka mid noqdo la tashiyada wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta caalamiga jubbaland in ay la sameynayso la tashi dadweynaha degmada dhobley oo ah in ay la tashiyadaasna salka ku hayaan qorshaha horumarinta shanta sano ee soo socda marka waana kulankii ugu horreeyey noociisa ah oo dadweynaha lagu soo celiyo runtii waana ku faraxsannahay wasiirka oo khudbad ka jeediyey furitaanka shirka ayaa xuusay in dowladda jubbaland ay muhiimad gaar ah siinayso ka qayb qaadashada bulshada si qorshaha horumarneed uga turjumo codka shacabka maanta waxaa sharaf iyo milga ii ah anigoo ah wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga ee dowladda jubbaland iyo agaasimahayga guud iyo tiimka ila socdaba ee ka socda maxaa lahay wasaaradda inaan idin soo gaarsiino wada tashiyadii koowaad ee barnaamijkan la yidhaahdo qorshaha horumarinta dowladda jubbaland labada kun labaatan iyo shan labada kun labaatan iyo sagaal oo ah degmadii ugu horreysay ee laga bilaabay jubbaland idin inaad noqoteen waa fariin weyn waa runtii arrin aad aan la dhayalsan karin taasna ay idin tusayso jahada dowladnimada la qaaday iyo horumarka qorsho marka laga hadlayo waa waxa dowladda haga waa waxa cabira geediga dadweynaha meesha laga guurayo oo meesha loo guurayo sida hore loo sheegay baa laba qorshaha soo dhammaadeen oo toban sano ah qorshahan wuu ka duwan yahay labadii hore wuxuu uga duwan yahay weli ma jirin dowladda jubbaland ooy wakiil ka tahay wasaaradda qorshaynta oo soo daadajiso wada tashiyada oo heer degmo timaada ujeeddada shirkan ayaa ahayd in bulshada reer dhoobley laga talageliyo qorshaynta iyo horumarinta mustaqbalka iyadoo la xaqiijinayo in aragtida bulshada deegaanka ay qayb muhiima ka noqdaan qorshaha jubbaland ee shanta sane soo socota